bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhur sabdi ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kusoo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkaan idiin haynana waxaa ugu waaweyn wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo nooleynaysa dalxiiska soomaaliya si dhaqaalo uu uga soo galo dowladda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shareef xasan sheekh aadan ayaa xarigga ka jaray waddo laami ah oo marta magaalada baydhabo taasi oo lagu sameeyey dib u dayactir gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray deegaanka biya cadde oo dhowaan lagala wareegay maleeshiyaadka ugus iyadoo maamulku uu ballan qaaday inuu dib u soo celinaya adeegyada bulshada ee deegaanka safiirka jabuuti ee soomaaliya iyo wafdiuu hogaaminayo oo gaaray magaalada beledweyne ayaa kulan looga hadlaya dardargelinta howlgallada la qaatay saraakiisha ciidamada jabuuti ee gobolka hiiraan wararka caalamkana waxaa ka mid ah madaxda dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ayaa u qabtay saddex bilood dalka giriigga si uu u maareeyo qulqulka dadka magangelyadoonka ah ee doonaya inay qaaradda yurub ku galaan tahriibka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka gudaha iyo dibadda rediyo muqdisho oo idiin hayo kuwooda ugu waaweyn iminkana kusoo dhowaada warkaasi iyo warar kaloo faahfaahsan oo aan idiin aqriyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dib usoo nooleynaysa dalxiiska soomaaliya si dhaqaalo uga soo galo dowladda siduu warbixinta warkan inoogu faahfaahinayo waryaheenna maxamed cali axmed
wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud cabdi xasan beekos oo hadda socdaal shaqo ku jooga wadanka kenya ayaa sheegay in wasaaraddu ay qorsheynayso dib u howlgelinta hay-addii dalxiiska iyo duurjoogta si looga faa'iidaysta buu yidhi cimilada habboon ee soomaaliya islamarkaana uu dhaqaalo oga soo galo dowladda soomaaliya
dalxiisku wuxuu noqday maanta mid aan xuduud lahayn oo dunido dhan la isugu yimaado oo dowlada waaweyn oo talyaaniga iyo greegii iyo ruushka ay ka mid yihiin dalxiiska ay dhaqaalo badan ka sameeyaan annaga marka wasaarad ahaan waxaa weeye inaan wasaaraddii dhisno sidii dhaqaalo looga sameeyo dhallinyarada dalka gudihiis ku dhalatayna ay naftooda dalkooda u dalxiisaan oo gobollada aysan weli tegin ay arkaan soomaalida bannaanka ku dhalatay oon dalkooda arkin naftooda loo sameeyey inay dalkooda u soo xiisaan oo waxyaabo badan oo jecel yihiin ay wasaaradda ugu talagasho dalka hoteello badan baa laga sameeyey meel walba oo dalka ka mid a waxaa jiraan travel agencies diyaaradaha diyaarad badan oo dalka kaga goosha waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan nidaam u samayno dalkana horumar fiican oo arrintaasi ku jira
mudane maxamuud cabdi xasan beekos wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo shalay kulan kula qaatay magaalada nairobi ee dalka kenya wasiirka dalxiiska kenya ayaa sheegay in dowladda kenya ay kala kaashan doonaan samaynta sharciga dalxiiska iyo dhowridda duurjoogta
sidii aan dowladda kenya uga faa'iidaysan lahayn sidii aan u samayn lahayn shuruucda dalxiiska oo dalkeena uusan hore u lahayn shuruucda duurjoogga sidii loo badbaadin lahaa naftooda iyo salaamadooda loo badbaadin lahaa shuruucdii aanu ka diyaarin lahayn bacdamaa hore aysan u jiri jirin sharci dalxiiska ah ama sharci badbaadada duurjoogta ah waan rabno dowladda kenya gaara khaasatan wasaaradda dalxiiska inay gacan naga siiso samaynta shuruucda dalxiiska iyo sida dalxiiska dhaqaalo looga samayn lahaa oo dowladda dhaqaalaheeda lagu kabi lahaa hadalka wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay uu kulan kula qaatay magaalada nairobi ee dalka kenya wasiirka dalxiiska kenya ninka lagu magacaabo najiib balaala kaasi oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira iskaashiga labada dowladood ee dhinaca dalxiiska
mahadsanid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa xarigga ka jaray waddo laami ah oo marta magaalada baydhabo taasi oo lagu sameeyey dib u dayactir qodob-reedkan waxaa baydhabo inooga soo diray wariyaheenna siraaji sheekh isxaaq
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa markii ugu horreysay laga hergeliyey dhismo waddo laami ah oo dhirirkeedu gaarayo saddex boqol oo mitir waxaana dhismaha waddadan hergeliyey hay-adda shaqaalaha adduunka ilo oo kaashanaysa ganacsato soomaaliyeed oo iyagu kuntraad ku qaatay dhismaha waddadani waddadan ayaa waxay isku xirtaa buundada weyn ee isha iyo xabsiga magaalada baydhabo waxaana ay ahaan jirtay waddo aad u burbursan islamarkaana isticmaali jireen gaadiid aad u fara badan oo iyagu dhibaato weyn ku qaba isticmaalka waddadaasi munaasabadda xariga looga jira ee waddadan laamiga ayaa waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo qaar ka mid a golihiisa wasiirada xubnaha maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo iyo wakiilo ka kala socday kambaniga dhisay laamiga iyo hay-adda ayalow ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wakiilo ka kala socday kambanigii dhisay laamiga iyo sidoo kale hay-adda ilo oo iyadu maalgelinaysay laamiga waxaana goobta ay ka sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay dhisaan laamigan oo bulshada magaalada baydhabo dhibaato weyn ay ku qabeen
maadaama hadda yani loo gudbiyo horumarin baa loo gudbiya markaan marka yani wadooyinka in la tixgeliyo aad ba u baahan tahay oo xagga horumarka mataqaanaa marka loo jeedsado insha allah anagu ujeedada waxa weye targetka waxa weeye mataqaanaa mashruucan jailba uu ka mid yahay lakin waxaa rabnaa in mataqaana in lagu mataqaana lagu dhiirado wadooyin laamiya mataqana wadanka anuu ku hadalo magaca shirkadda ifka bay consultant trading company waa shirkadda suurtageliyey jiraa'idka sokow in jidkan laamiga ka dhisama kaasoo runtii taariikhan galaasa oo ah laamigii inka horreeyey oo la ka hergeliyey ee southwest state ama koonfur galbeed ee soomaaliya gaar ahaan degmada baydhabo gudoomiyaha maamulka gobolka baay mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo duqa degmada baydhabo mudane cabdulaahi cali watiin ayaa si wada jira ugu mahadceliyey hay-adda shaqaalaha adduunka ilo oo laamigii ugu horreysay ka dhistay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana sidoo kale ay sheegeen in magaalada baydhabo laga wado sidii loo dayactiri lahaa qaar ka mid a wadooyinka magaalada baydhabo ee sida aadka u burbursan
horumar bilaawday ma rajeen insha allah inuu tan ka ekaanay horumarkii sii dari rajeen insha allah dadka dhammaan mayn sheegana hadee qaybaha kala gudadka bibay dhoofka jeedi sida diyaasburaha iyo ganacsatada iyo dhammaanta mayn sheegana hanya maarin waa allaala wale karaanshaasi wadadan lan sii wadi fadi maarinayo insha allahu ni kala sheegayaan ku dhowaad soddon sano ku dambe ini laama laka hela bilaaw eh koonfur galbeed meel ku mid eh khaasatan magaalada madaxda ku meel gaarka baydhabo ciidanani farxad geliyaas waan tanyaada way lankasta ku qiib qaadadii
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo goobta ka hadlay ayaa ugu mahadceliyey hay-adda shaqaalaha adduunka ilo juhdiga faraha badan ay gelisay inay dhisto waddadan oo ka mid ahayd wadooyinka sida aadka u burbursan ee magaalada baydhabo waxaana sidoo kale madaxweynuhu mahad gaara u soo jeediyey maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo oo wada qorshooyin lagu dayactirayo qaar ka mid a wadooyinka magaalada baydhabo ee sida aadka u burbursan
ganacsatadan waliba waa dhiirigeliyaan wali ballanaha walaalla wali isin ballan qaadeen ciidanka maasintiin wali yar ma jiraan walina isin codsadaan in ilaahay isina wali isin diidan bedesho ilaahay siisee runtii ciidanka faraxsagna bilaaw mashruucyada kale oo guddoomiyaha gobolka sheegay dhammaantoon iyo walfaylo waxaana si walku badan kalena sugaana biidin ilaahi alkariim dadku wali ballanaha reer baydhow gaar ahaan iska talada adduunyada dhan way ku socotay wadankan iska walqabsay laaka dhisi iska walqabsay teen hilmaantan iska walqabsay halka dhisoy dalkan una dhama aan baahan siraaji sheesa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray deegaanka biicadde oo dhowaan lagala wareegay maleeshiyaadka uguusiyada oo maamulku u ballan qaaday inuu dib u soo celinayo adeegyada bulshada ee deegaankaasi sida uu ku waramayo waryaheenna maxamed cali cumar
gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe cali guudlaabe oo ku sugan deegaanka biicadde ee gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan lagala wareegay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda deegaanka biicadde wuxuuna sheegay guddoomiyuhu in adeegyadii bulshada ay meesha ka baxeen inta ay maamulayeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ogus egis al-shabaab ayna soo celin doonaan adeegyadii bulshada waxaan ku sugannahay deegaanka biicaddan ku sugannahay hadda magaalada biicaddan joognaa oo ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amisom iyagoo iskaashana ay gacanta ku dhigeen maamulka gobolka shabeellada dhexana heer gobol iyo heer degmo iyaguna goobtay ku sugan yihiin waxaana loo midaysan yahay sida nimanka nabadiidka dalka looga xoraynahay alxamdulilah wax dhibaata idoon dhicinowna deegaanka biicadda gacanta soo galay dowladda waa dareemi kartaa nimankaan ogeedaha muddo dheer gacanta ku haayay hadday maaragtay dhanka caafimaadka tahayna adeega caafimaadka waxba yaraataa ka jira ma jiraan hadday iskoolaadki tahay marka guud ahaan adeega bulshada wax ka jira ma jiraan laakiin insha allah haddii dowladda ay soo gaartay waxaan rajaynaynaa wakti aan dheerayn in isbeddel dhaba uu yimaado insha allah ay dowladda wax badan ka qaban doonto dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in maamulka gobolka shabeellada dhexe uu ka shaqayn doono sidii ammaanka gobolka loo xaqiijin lahaa howlgalka ka dhanka ahna maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab uu sii socon doono ilaa iyo inta laga xoreynayo gobolka shabeellada dhexe qaybaha gacanta ay ku hayaan maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab marka u horeysa in nabadgelyada si dhaba loo xaqiijiyo kadibna adeegga guud haddii caafimaadka tahay haddii waxbarashada tahay adeegga guud ee bulshada in dhinac waliba uu yahay wax laga qabtaan rabnaa haddii ay raalli ka noqdo laakiin bulshadu aaday ugu helan tahay aadayna usoo dhaweysay dowladda waxaana laga wada shaqayn doonaa amniga marka ugu horeysa insha allah horumarka kalantoodna haddii amniga la xaqiijiyo asigaaba imaanayo haddii ay raalli ka noqdo mana lagu ekaanayo deegaanka biyacadde inta ka dhiman gobolka shabeellada dhexe gacanta dowladda waa soo geli doontaa waqtigaasaasuu fogeyn haddii la yidhi ma la soo koobi kara dhibaato badan ay u geysteen hadda waa meelaan waxbarasha ayna ka jirin waa meelaan caafimaad haba yaraata ka jirin dhinac waliba adeegii bulshada waa baaba'san yahay laakiin waa kasoo kaba doonaan haddii ay raalli ka noqdo dowladdaa soo gaarta
toddobaadkii u dambeeyey ayaa gacanta shabaab laga saaray deegaanka biya cadde ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo maamulka shabeellada dhexe uu wado dadaalo dib loogu soo celinayo adeegyadii bulshada oo ay meesha ka saareen maleeshiyada naflacaariga ee al-shabaab safiirka dowladda jabuuti u fadhiya soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kulan looga hadlaya dardargelinta howlgallada la qaatay saraakiisha ciidamada jabuuti ee gobolka hiiraan warbixinta warkan waxaa beledweyne inooga soo diray waryahayga ibraahim maxamuud geedi
safiirka jabuuti soomaaliya u fadhiya dayib dubbad rooble oo ay weriyaan saraakiil jabuutiyaan ah ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan gudoomiyaha gobolkan hiiraan yuusuf axmed hagar iyo safiirka jabuuti ayaa kulan la qaatay saraakiisha jabuuti ee dhowaan bedelay kuwii hore iyadoona kulan kale ku saabsanaa la socodka xaaladda ciidamada dayib dubbad rooble ayaa la hadlay warbaahinta soo gaadhno magaalada beledweyn booqasho howleed oo loogu kuurgalayo laba arrimood bay booqashadani ku salaysan tahay midda koowaad waxa weeyaan in howlaha ciidanka jabuuti ee halkan jooga sidii loo indhaindhayn lahaa waanad ogtihiin si in ciidankani isbeddel ku dhacay ciidankii jabuuti oo ciidan cusubi la keenay mar waliba aan jecelnahay inaan booqashooyin ku imanno magaalada beledweyne gaar ahaana xaaladda hadda taagan ee ah dhismaha maamulka soo socda oo aan jeclaanay iyadana inaan warbixin kala qaadanno gudoomiyaha gobolkan hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa kulanka saraakiisha jabuuti iyo safiirkooda ka sheegay in madaxda dalka jabuuti uu ka dalbanayo inay sii kordhiyaan waxqabadka dadka reer hiiraan walaalahayna aan jecelna hamaatii loo yimid waa soo dhoweynay waana isla joogi doonnaa waana isla shaqayn doonnaa waxaan ka codsanayaa dowladda jabuuti ee madaxweyne ismaaciil cumar geele u horeeyo waxaan ka codsanayaa wixii ay abuureen inay lala dhammaystiraan waxay abuureen inay lala dhammaystiraan tiirarka qaasahoon u baahanahoo dee aqalka ama mudulka dee tiir xooggana marka hore loo sameeyaa tiirkaasaa dhexda looga mudaa kadib waxaa kaloo dhis iyo yacni baalla iyo yacni bal iyo waxaasaa la saaraa tiirarkan isla ognahay oo waxaan hadda ku faanayno ama dowladda jabuuti ku faanayso halkaan soo gaarsiiyey mudulka tiirarka yayna ka bixina tiirarka hau adkeeyaanan leh waxaan ka codsanay inay tiirarka aan jecelnahay ay adkeeyaan nala adkeeyaan annagana waa ka codsanaynaa socdaalka safiirka jabuuti ee magaalada tanbeledweyn ayaa waxauu imaanayaa iyadoo isbeddel dhinaca ciidamada jabuuti lagu sameeyey iyo jiritaanka qorshe ciidan oo ku saabsan dhisidda maamulka labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
wararka hiiraan ayaan ku guda jirnaayay maamulka gobolka hiiraan ayaa wada qorshe dib loogu dhisayo wadada xiriirisa degmooyinka beledweyne iyo buloburde isagoo dhanka kale maamulku ka hadlay shirarka dib heshiisiinta ah ee ka socda gobolka cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye ayaa qodobareedkan inoo haya gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa sheegay inuu jiro horumar dhinacyo badan taabanaya islamarkaana ay iminka qorsheenayaan sidii loo xoojin lahaa adeegyada bulshada marka hadda waxaan u soo jeesanay degmada beledweyne inaan ka gudubna jecelnaha maamulka hadda jiro uu ka gudbo uu u gudbo yani matabaan aan u gudubno aan u gudubno buuliburt aan u gudubno aan u gudubno jalaalqsi aan u gudubno aan u gudubno degmada maxaas aan u gudubno ilaa tuulooyinkaas iyo degmooyinkaas iyo tuulooyinkoodaba oo markaas aan gaarsiino yani magarata aan ku baahino maamulka ayaa hadda loo qorshaynaya marka runtii magaalada beledweyne iyo gaar ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan magala madaxda beledweyne hadda waxaa ka muuqato ninkii tagaa gara kare sansaan hadda horumar hadda ka muuqato yani aad iyo aad ay dadka isugu xiran yihiin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho ayaa sheegay in xaaladda amniga ee gobolka uu yahay mid soo hagaagaysa islamarkaana ay ciidamada amniga xoojiyeen howlgallada ka dhanka ahi maleeshiyaadka ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus taasi oo uu ku sheegay inay ka qayb qaadatay xoojinta nabadgelyada gobolka sheekh xuseen cismaan cali ayaa tilmaamay inay jiraan kulamo looga hadlaya aayaha bulshada oo ay wadaan odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan kuwaasi oo ay soo dhoweynayaan ka maamul ahaan maadaama kulamadaasi ay yihiin kuwa aayaha gobolka ku saabsan
marka waxaan qayb ka noqon doonaa dhaqdhaqaaqaas hadda ka socda xagga eh, odayaasha dhaqanka ay wadaan oo dadka reer hiiraan eh, beelihii dhag- ee ee deganaa oo dhan ay marka ay ku shirsan yihiin taasoo aan ugu talagalnay in lagu lagu- lagu lagu lagu go'aamiyo eh, waxyaabo waxtar u ah yani gobolka hiiraan masiirkiisa siyaasad ahaan eh, horumar ahaan eh, nabadgelyo ahaan eh, dhan walba yani ma garatay yaan aan aan ka fiirinayna insha alla hadii la yidhahdo waxaana kasoo bixi doonaa shirkaas go'aano go'aamo oo dhaxalgal ah oo- oo oo waxtar leh oo gobolkan waxtar gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ayaa hoosta ka xariiqay in waddo dheer oo xidhiirisa buulo burde iyo beledweyne ay qorsheynayaan inay dibudeecatir ku samaynayaan isagoona shacabka ka codsaday inay ka qayb qaataan mashaariicda lagu horumarinayo gobolka waxaan hadda rajaynaynaa buuliburti iyo inaan isku xirno iyo magaalada beledweyne oo baabuurkii beledweyne ka taga si toosa marka asagoo eh, meel kale aan ku leeleexanin inuu buuliburti u tagi karo hadda way tagaan laakiin badanaa dadka dowladda eh, yani ka tirsan badanaa yani lug kuma tagaan laakiin hadda waxaan qorshaynaynaa in annaga nafarkeena xibnahayna maamulka ah inaan aan eh, beledweyne ka tagno anagoo baabuur caadi wadano isla markaasna aan ku tagno lug aan ku tagno eh, buuliburt aan ku tagno saasaan rajaynayna insha alla iyo meelaha kaleo hadda la qabtaba aan marka ay dadka isku isku socodka annaga aan bilawno marka annaga bilawno waxaa imaanaya hay-adii samafalka ee ku sugnaa gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne ayaga markii maamulka ay tagaan ay- ay marka sidaa baabuur ay ku tagaan waxaa soo bixaysa ayagana inay ku dhiirdaan ay ay tagaan meeshii ay xafiisa ka furtaan marka taasi marka waxyaabaha hadda aan qorshaynayno hadda aan hiigsanayno ay marka qayb ka tahay marka waxaana keenaya taas waxaa waaye eh, isbedelka cusub oo hadda maamulka lagu sameeyey oo hadda runtii wa- eh, shaqadiisa ay aad u muuqato shaqa la taaban karo inay marka ay meesha ka muuqato
mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee waddanka saudi arebiya ayaa ka qaybgalay bandhig dhaqameed lagu xuseeyey maalinta qunsuliyadaha caalamka waa qunsuliyadaha carabta oo lagu qabtay magaalada jiddah warbixinta warkan waxaa jidda inooga soo diray waryahayaga halkaasi inooga soo hadla axmed ismaaciil maxamed axmed carab
munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay maalinta qunsuliyadaha wadamada carabta oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay qunsuliyadaha guud ee dalalka carabta oo u fadhiya magaalada jidda ayaa lagu qabtay magaalada jidda munaasabadaasi oo sanad kasta la qabto ayaa waxaa jaaliyadaha ka soo jeeda wadamada carabta ee ku nool magaalada jidda oo ay halkaasi kusoo bandhigeen ba- bandhigyo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka farshaxanka guud iyadoo soomaaliyana ay halkaasi kusoo bandhigtay dhaqanka iyo hidaha asaliga ee ummada soomaaliyeed oo dhan kastaba isugu jira munaasabadaasi oo dhanka soomaaliya ay goobjoog ka ahayeen ayaha qunsulka mudane cismaan iyo madaxa brotocoolka mudane maxamed asable mar kale waxaa halkaasi ka ha- ka hadlay kaaliyaha qunsulka guud ee soomaaliya mudane ayuub ismaaciil
bandhigan waa bandhig ku saabsan ee, dowladaha carabta oo sanad walba mar la qabto ee, ka soomaalid ahaan annaga waxaa noo suurta gashay inaan sanadkan aan bilaawno kana soo qayb galno dhowr iyo labaatan sano kadib ee, dadaal badan kadib oo uu hogaaminayo qunsulkeenna soomaaliya u fadhiya magaalada jidda mudane siyaad maxamuud shire caawa ayaan ka soo qayb galnay sidaad arkaysaanna waxaan soo bandhignay dhaqamada soomaaliya oo kala duwan haddii aan lahayd dhanka cuntada iyo dhankan eh, farshaxanka iyo hidaha iyo dhaqanka ay soomaalida isirka ama firka u leeyihiin Eh, waxaa jooga soddon iyo saddex dowladood oo jaamacadda carabta ka kooban qolo walbana waxay soo bandhigtay dhaqankooda annaga qayb baan ka nahay waan ku faraxsannahay caawa inaan mar kale eh, calankeennii oo baluugga ahaa ee sumcaddii karaamada ku lahaa caalamka inuu soo noqdo intaanu dowladood ka soo muuqdo waxaana meesha caawa iskugu yimid inta badan eh, diblomaasiyiinta ama wakiillada dowladaha caalamka u fadhiya magaalada jidda waad ku mahadsantiin kasoo qaybgalkiina waxaan rajaynaynaa intan in ka badan inaan sii wadno waxaan u gaar ahaan ugu mahadnaqayaa ee gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed ee dadaalka badan geliyey in arrintan caawa ay qabsanto dadaalka intooda badan ayagaa iska leh haddii aan nahay qunsuliyaddeena annaga waan ku daba joognay si fiicanay noogu dhacday waxaan rajaynaynaa doorkan iyo door ka dambeeyo inay si fiican u dhacdo insha allah golaha soomaaliyeed ee ayuu ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana ay sheegeen
waxaan u mahadnaqaynaa qunsulkeena siyaad waxaan u mahadnaqaynaa safiirkeena daahir waxaan u mahadnaqaynaa shaqaalaha qunsuliyadda oo dhan waxaan u mahadnaqaynaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba oon ku faraxsana in shan iyo labaatan sano calankii aan la arkin maanta la arkay meel uu ka ifay carabtii dhexdeedii oo aan taaganahay majmuucadii carabta aan dhexda kaga jirno haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed waana mahadsantihiin
axmed ismaaciil maxamuud axmed carab warbaahinta qaranka soomaaliyeed jidda sacuudi arabiya kulamo wadatasha ah oo lagu xalinayay isfaham darro soo kala dhex gashay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka norway iyo booliiska norway ayaa ka soconaya magaalada oslo kadib markii booliiska ay dhowaan dhaawaceen haweeney soomaali ah sida uu kusoo waramayo waryahayaga oslo inooga soo hadla axmed raasta
kulan wadatash iyo weliba sidii wax looga bedeli lahaa isfahaam la-aanta u dhexaysa booliiska dalka norway iyo jaaliyadda soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada oslo ee caasimadda dalka norway madashan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid a saraakiisha booliiska ee magaalada oslo ayaa la isku dhaafsaday fikrado kala duwan iyadoo ugu dambayntii la isla gartay in kulamada noocaana la badiyo si loo yareeyo isfaham la-aanta u dhexaysa labada dhinac ciidamada ammaanka ee magaalada oslo ayaa muddo dhowr bilood ka hor toogasho si gardarra ah ugu dhaawacay gabarh soomaali ah taasina ay keentay in shaki weyn ay qaadaan jaaliyadda soomaaliyeed oo ku aadan habka ay u howlgalaan ciidamada ammaanka ee magaalada oslo aniga aan nahay soomaali problemkana haysta waxa weeye booliiska iyo foreedaraha dhibaato ayaa dhex taalay waayo booliiska marka dharkooda la arko anigu hooyaan hoowa ka tuki jiray laakiin waxaan uga baqanayay may ahayn dembi aan galaye waxa weeye waxaan sida ay hayo booliiska wuxuu raadinayaa nabadgelyadii markaa kalow nabadgelyadii bay wax ka khaldameen markaan booliis arko marka waxa aan jecelahay inaan kusoo dhowaano oo aan dib la shaqayno haddii aan nahay foreer daraha soomaalida caruurteedana waxa aan jecelahay qodobka ugu muhiimsan ee inaad wax naga qabataan ay tahay anigu waxaan ka shaqeeyaa durulan baan ka shaqeeyaa waxaan arkaa caruur afar iyo toban jir iyo sideed iyo toban ilaa shan iyo labaatan u dhexaysa oo taagan garonayo oo iibinaya barakiska wax badan baa waxaa laga hadlay magaca islaamka iyo sida shaqo loo waayo waa inaynu iimaanka arkaanul islaamka iyo iimaanka haddii aad ku xiran tahay arsaaqdeedana ilaahay uu qoray wax ku dadaay male waxaad u baahantay inaad tartanto inaad waxbarato konkuranse la timaado runtii kulanka caawa aad ay u fiicnaa sababtoo marka ugu horeysa aad u sheegtay booliis intaas leeg ummadda soomaaliya soo horfariistaa waxaa u arkaa kulan positive inuu ahaa inkastoo ka masaajid ahaan annaga si gaaran booliiska ula shaqeyno laakiin in dad ummad maxaan ku ihahda mujtamaca soomaaliyed oo isla isa qabanqaabiyeen ay kulan noocaan soo qabtay runta aad u fiican tahay waxaan doonayna inaanu fahansiino dadka inay booliiska norway ka shaqeeyaan waxyaabo badan ee oo kala jaadjaad ah ay horta kow ogaadaan booliisku bal shaqada ay bulshada ugu qabtaan waxay tahay tan labaadna waxaa jira soomaali badan oo mataqaanaa le cunsuriyad badan baan kala kulanaa booliiska oon rabnay markaa inay weydiiyaan su-aalo bal waxyaabahay kala kulmaan iyo se loo xallin karo marka wuxuu ahaa shir wada hadala oo runtii si wanaagsan oo qurux badan kusoo gabagaboobey waxa aanu isugu nimid maanta waxa weeyaan arrimaha bulshada soomaaliyeed caqabadaha iyo dhibaatooyinka noocyada badan leh wejiyada badan leh ee kala kulmaan qarniga ama amniga wadanka oo ah booliiska oo u shaqeeya amniga maadaama bulshada soomaaliyeed aan nahay bulsho weyn oo meesha ku nool waxaa aad u batay dhibaatooyin soo noqnoqonayo oo hadday noqoto reerihii hadday noqoto dhallinyaradii iyo hadday noqoto guryihii soomaaliyeed marka taas awgeed ayaa aniga iyo gruub kale oo soomaalinimo meeshaan u degano soomaaliya soomaalinimo waxaanu qaadanay go'aan ah in aanu ka shaqayno oo aanu soomaalida isugu yeerno ay dhibaatooyinkooda u sheegaan booliiska wadanka asxaabta qiimiga iyo qadarinta inaga mudan weli waxaad la socotaan warka duurnimo ee radio muqdisho madaxda dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ayaa u qabatay saddex bil dalka gariiga si uu u maareeyo qulqulka dadka magangelyadoonka ah ee doonaya in ay qaaradda yurub ku galaan tahriibka dalka griiga ayaa la rumaysan yahay inuu yahay dalka keliya ah ee dadka magangelya doonka ahi ay soo dhex maraan taasi oo midooda yurub u keentay culays dheeri ah warbixin dhowaan kasoo baxday xafiiska qaramada midoobey ee dalka griiga ayaa muujinaysa in dowladda griiga ay ku guuldaraysatay inay diiwaan geliso dadka soo galootiga ah ee doonaya inay ka galaan dalkaasi griiga qaaradda yurub dowladda griiga ayaa wada qorshe cusub oo ay ku doonayso inay ku dhisto derbi ama xayndaab aanay si sahal ah uga soo boodi karin dadka soo galootiga ah ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka siiriya bashar al asad ayaa wacad ku maray inuu sii wadayo dagaalka ka dhanka ah waxa ugu yeedhay argagixisada hadalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii madaxda dalalka ugu awooda badan dunida oo kulan looga hadlaya cadaaladda waa colaada ka aloosan dalka siiriya uga socda magaalada muniij ay soo saareen go-aan lagu joojinayo dagaalka toddobaad gudihiisa kooxda caalamiga ah ee u ololeysa nabad ka dhalashada dalka siiriya ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay ugu baaqeen oo ay ku dhiirageliyeen madaxda ku sugan kulanka muniij in lagu cadaadiyo xukuumadda bashar al asad inuu joojiyo dagaalka muddo toddobaad gudihiisa ah xogayaha arrimaha dibadda ee dalka mareykanka mister john kerry oo ka mid ah ergada fadhida kulanka muniij oo uu heliyo dhiggiisa dalkaasi ruushiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo meel ay marto mucaawinada iyo gargaarka caalamiga ah oo ay beesha caalamka u soo dirtay dadka ku dhibaataysan gudaha dalka siiriya maraykanka iyo dalalka xulufada la ah ee reer galbeedka ayaa ku eedeeyay dowladda ruushiya inay si dadban u bartilmaameedsadaan xarumaha ay ku sugan yihiin mucaaradka dalkaasi siiriya dhageystayaal war wixii gudaha dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oo duhurnimadan sabdiga ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka aad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa warkan iyo wixii kale wararee nagu soo kordhaba waxaad ku dhagaysan doontaan wararka eega saacadaha soo socda insha allah cidduu seegana waxay dib kaga heli karaan bartaan internetka ku leenahay ee www radio muqdisho net